waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali
waa mahadsan tahay xasan waana dhowahay horta anigu bersonally markaan qof ahaan fikirkeyga cabdiro shirkan wuxuu ka dhashay isqabqabsiga dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada khaasatan puntland oo dhinaca waxbarashada weliba markaas ay taagnayd marka waxaan fiirinaya anigu in muhiimad gaara shirku uu siin doono waxa laysku hayo iyo sida looga bixi karo saddex waxyaabood baana islahaabaa shirka baan ka fiirinaya kow in muxuu ahaa laga soo saaro wax dowladdu puntland ay leedahay caqabadahaana jira wuxuu inay yihiin wax laga bixi karo oo caqabadaha jira sidii looga bixi kara looga bixi lahaa ah iyo wax muhiimadda puntland ah shirka markii madaxweynuhu uu muxuu ahaa ku dhawaaqay oo yiri waa qabanaynaa ma uusan qeexin exactly shirku waxa uu ku saabsanya lakiin waa la garan karaya inuu shirku ahaa shir ku saabsan ishaysashada puntland iyo dowladda federaalka ah akhritaanka shirkii waxaa lagu soo daray arrimaha u gaarka ah puntland oo gudaha puntland ka jira marka laba af buu lahaa mida waxay ahayd arrinta u gaarka ah puntland oo arrimaha iyagu ay ka daaheen ama ha ahaato economic development ama ha ahaato socialka ama constitutionka ama dadka reer puntland qaybta wax ka sheeganaysa inayn dowladdii ka mid ahayn oo ku dulman yihiin arrimahaasaa marka anigu macno weyn ii sameeyey aan isleeyahay wax fiican baa kasoo bixi kara haddii dowladdu ay ku dhaqaaqdo isku dayda inay samayso inkastoo ay dowladdii sii ballaarinayso wax badan baana anigu waxaan kusoo sameeyey bress release annaga iyo dowladda federaalka wixiina dhexiil exactly waxaa hadeer laga soo la soo saari bahayd in la wada hadlo in wax la dhammeeyo weligeedna saasay ahayd wax cusub marka kama ayan soo bixin muxuu ahaa aan ahayn in in laysu yimaado in la wada hadlo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka in loo yeero oo la casumo waktigii lama sheegin waxaan filayaa in ayaamaha soo socda dowladdu ay ku dhawaaqi doonto goorta uu dhici doono waa haddii dowlad goboleedyadu ay yeelaan iyo dowladda federaalka marka intaasun baa baa baa ka soo baxday oo way forward mid haba yaraatee constitutionka laga hadlay lakin clearly constitutionka shirku ma qeexin problemka jira waxbarashada caafimaadka arrimaha gudaha horumarka dhaqaalaha arrimaha environmentka beeraha xoolaha kalluumaysiga khayraadka lama soo qixin oo lama oran qodobkaas saasuu leeyahy qodobkaas saasuu leeyahy waa dowladda federaalkana waa kasoo horjeedsatay waxaanuna doonaynaa in arrimaha la qeexo marka ma qeexnayn wax isku wada humbulan ayay ahayd waxaana moodaa in ama ay ka noqotay sida ama ay siyaasiyan uga dan leeyihiin in waxaaba isku humbulaato hadhowna mid mid ay u kala jabayaan laakiin aniga personally wax cad oo aan ku qanci karo oo aan oran karo shirkaasa laga faa'iiday haba yaraateen ma jirin wixii hore oo laga hadli jiray uunbaa laga hadla waa gartay markaa tan u dambaysa khudbooyin badan baa laga soo jeediyey siyaasiyiin kuwa federaal kuwa maamul gobood isimo dad baa soo jeediyey khudbooyinkaas aad dhegaysatay qof khudbadiisu si gaara ama kuu soo jiidatay ma jirtay ama midaad dhibsatay ama midaadan filayn
wallahi ni horta aniga nimanka la yidhaahdo dowladda federaalka raggii ka yimi wixii aan ka filaayay uun bay yidhaahdeen kow waxay yidhaahdeen muxuu ahaa sharciyada la sameeyey sharciyo jira weeye dowladda puntlandna ma diidi kadho wasiirka arrimaha dibadda ka soo qaad waxaan u arkaa qof meesha khudbad ka jeriya qofkii ugu liitay inuu ahaa personal aniga sidaan u arko khudbadiisu muxuu ahaa ma ma ma lahayn fikir guud oo laga duuli karo meesha loo socdo sidaa la raba in wax loo qabto waxa ay qaban karaan midna ma jirin weliba waxaan ka xumaaday anigu markuu yidhi arrimahan dowladda waxaan doonaynaa madaxweynaha iyo in in lagu koobo in la wada hadlo laakiin waxaa laga soo qaadaya buu yidhi lagu soo qorayo communikega dadkaas samaynaya ha iskaga feegaareen ha iskaga soo feegaareen macnaha iyaga buu dibase ku samaynaya hoos u dhigaya waxay soo saareen iyo waxa ilama macquul ahayn ninka igu wanaagsanaa wuxuu ahaa nin muxuu ahaa barlamentarian ismaaciil baan umalaynaya inuu magaciyaha sale saleemaan oo baarlamaanka federaal ku jiray oo puntland matalaya oo mudug ka soo jeeda oo yidhi annagu haddaanu nahay barlamaanka iyo haddaanu nahay xukuumadda inta ku jirta oo reer puntland wax idinka soo socda oo aanu idinka qaban karo dowladda federaalka ma jiro waana xaqiiqda midda ah marka waxaa la rabay dowladda feder dowladda puntland inay soo saadho wax political revolutionary ah oo leh waxaasaanu samaynaynaa waxaasaa la qabanaya saasaanu ku qanacsannahay haddaydan saas ficin dhicinna saasaanu samayna saas samayna waxa kaliya oo lasoo saaray waxay qodobkii ugu dambeeyey oo tobnaad haddii aan dowladda federaalka ah iyo waxyaabaha ay wado laga fursan waayo kadib madaxweynuhu wuxuu yeelanaya awoodda waxa uu doono inuu sameeyo wax cusub maaha article four oo constitutionka puntland bay ku jirtaa dowladda puntland wax badan bay soo saardha ay leedahay articalkaasi wuxuu leeyahay qodobo badan buu leeyahy lakin wuxuu leeyahay inta soomaaliya laga gaarayo in constitutionkii la harmonize garayo oo dadkii laysu keeno dowladda puntland waxay ahaan doontaa dowlad madax bannaan haddii ay dhici weydo oo ummadda soomaaliyeed laysu keeni waayena dowladda puntland iyo shacabka puntland waxay qaadayaan tallaabo danahooda ay kaga hadlayaan marka wax cusub ma ahayn marka overallka marka la fiirsho aniga wax macno leh oo ka soo baxay iyo waxaan ku taageero midna ma jiro xoogaana waxaan u malaynayaa siciid madaxweynuhu inuu xataa shirkii communikegi ka soo baxay ama warmartiyeed ka soo baxay uu isaga ruuxiisu uu hoos u dhigay sababtaa warmartiyeedkii goortii la dhameeyey isagaa shirka soo xiray wuxuu yidhi waxaa la soo gudbiyey waxay ahayd talo muxuu ahaa laakiin waa la wada hadlaya waa la wada fadhiisanaya waxbaa la wada dhamaynaya waana lagu heshiinaya hadduu saa yidhaahdo wixii ka soo baxay oo dhan bullaad ku dhifanaya dhinaca kalena markuu saa leeyahay isaga meel miya u cad wax miyuu og yahay uu leeyahay waxaan way ku dhammaanayeen sababtoo ah wuxuu yidhi waa la wada hadlayaa waana la dhammaynaya marka waa inuu ogaan karaa wax waxaan oo dhan marka exercise bay aniga iigu muuqatay iyo muxuu ahaa legitimacy in muxuu ahaa wax loo yeero kamana dhicin waxaana muuqata shirka dadkii isugu yimi iyo sida laisugu imaanayey iyo dadkii wax qorayay inay ku adkaatay sida ugu wanaagsan oo wax losoo loo soo saari karo haddeerna dowladduba uu qabtay inay tale iska tahay oo tale la soo jeediyey macnaheeduna yahay dowladdu waxay doontay qaadan ka dhaa waxay doontay diidi ka dhaa siday doontay samayn ka dhaa marka aniga waxaan ka jeclaa wax cleara oo cad oo danaha puntland oo cad ka hadlaya puntland waxaasay ku dulman tahay waxaasaa lagu sameeyey saasaanuna doonaynaa in la sameeyo haddaan la samayna tallaabadan tallaabo kasii adag baan sii qaadaynaa mana dhicin
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho